إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين اشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن هذه النعم العظيمة أن بلغكم وأتمكم رمضان وقد حرم هذه النعمة كثير من الناس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وما بكم من نعمة فمن الله وإن شكرتموه بأفعالكم وأقوالكم وقلوبكم زادكم من فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بارك الله فيكم وحين كليتمك أدن بشيء بشهر رمضان أما العشر الأواخر tobankaa bilood ee tobankaa habeena ugu dambeeya bisha ramadaan nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu cibaadaysan jiray si aan uu cibaadaysan labaatankii ka horreeyey waana waxyaabahay la gaarka leeyihiin habeenadani labaatanka ah waxaaba ka mida leylatlqadriga oo siday u badan tahay habeenkeeni wuxuu ku jiraa amba leylatlmubaaraka habeenkaana barakeeyey waxa uu ku jiraa tobankan dambe ee aynu ku jiray labadan habeenba waxyaabaha la gaarkaa ilaahay soo dejintii qur-aanka wuxuu bilaabay bisha ramadaan amba habeenkaa leylatulqadriga agu alla soo dejiyey waana ilaahay sanadka wixii dhici doono dhan waa habeenka la kala saaro oo lowxad maxfuudka inta laga soo raro sanada dib waxaa dhici doona hadday risiq tahay hadday tahay ajal iyo cimri khayr iyo sharba hadday tahayba waa habeenu aada ilaahay u weyneeyey waa habeenka qofku hadduu alla waafajiyo cibaadaysto ilaahay u dhaafaya dembigiisii horeo dhanba man qaama laylata alqadri iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama marka baaraka allahu fiikum tobankan habeen waa inaynu dadaalka badinno oo qof waliba qur-aanka intuu ka akhriyi karo ka akhriyo salaad intuu ka tukanayso aad ka tukato sadaqad waxaad bixinayso aad ka bixiso waayo caaisha radi allahu canha waxay warisay xadiidka kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala alcashru axya alleyla wa ayqada ahlahu wajadda washadda almi'sara rasuulku tobankaa dambe markay soo galaan habeenkii wuu noolayn jiray cibaadu ku noolaynaya ehelkiisana wuu kicin jiray wuu dadaali jiray washadda washadda misara guntiga ayuu giijisan jiray macnaa cibaadadu aada ugu dadaali jiray culimmada qaar waxay ku fasiraan dee masaajkaa buu ictikaafi jirayoo haweenkiisa wuu ka fogaan jiray oo iminka wuxuu keenay xanuunka dee laga baqanayaa habeenkii amba cibaadadii noocii ictikaafka ama inaan la iman karin oo dadku aanay masaajkiiba degayninba intii joogtay baaba dirqi ku joogto baqday kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yajtahidu fi lcashri alawaakhiri maa laa yajtahidu fii kayrihi rasuulku tobanka ramadaan ee dambe wuxuu ku dadaali jiray si aanu ugu dadaalin qeybaha kale markaa rasuulku wuxuu ku noolaynayaa masaajidka anwaacu lcibaadaat salaad hadday tahay qur-aan hadday tahay dikri hadday tahay duca hadday tahay sadaqad hadday tahay iyo intaba markaa qofka muslimka waa inuu ka faa'iidayso tobankan habeene iska kooban waad arkaysaa maanta jimcan joogna waa suurtagal jimca dambaba inay ciidi noqoto jimcaha dambaba inay noqoto oo wax suurtagala weeye idan markaa ictikaafkii baa dee meesha ka baxay sanadkan oo axkaamtii ictikaafka ciidamo kamay hadan inuu qofku masaajka iska dego aanu ka bixin oo halkiisaa ku sugnaado waa wadanka kale yacdiso maaha markaa cibaadaadka iska badsada oo ilaahay subxaanahu watacaala isku xidha yaqiintigeeda ka xumaanin marka asbaabtana hala la yimaado kalsooniduna yaanay idinka lumin mar walba haddaad dawaqdaan oo qofkii dhintay waxaad tidhahdaan balaayaad dishay halkanuu ku dhinta halkan hadduu ku dhintayna soo ka dhiman jiray maaha waa cusub baa dhimashadu jadiid baa mar alla ka baqa subxaana wa tacaala kalsooniduna yaana idinka lumin naftaaba idinka sii baxday intaa waxbaba idin soo gaadhinba bal masaajidkaa dhan eeg iminka qofi qofacaya miyaa maqasheen ama hindhisaya ma jiro ilaahay baa caafimaadka idin siiyey dabeed xaggaagaa soo dhici doonto dhowr iyo toban cisho kadib markaysaa sanka iyo afka bufta guri doontaane xageedu qaban marka alla u noqda iyo allah isku xidha yaqiintu yaana idinka xumaan yaqiintu yaana idinka xumaan ilaahayna tala saarta subxaana wa tacaala weligaa ay allah wax kasta hadday kugu dhacaan dhaafi maysid maalintaad lahayd maalintii ilaahay hore kugu qadarun baa la dhiman doonaa marka baaraka allahu fiikum khalkhalka intan lahayd iska daaya naftu way ka sii baxdayba iyadoo isgaadhinba marka allah loo noqdo allah la isku xidho aqul hada alqawla wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafur الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فمن العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك زكاة الفطر وقد شرعها الله للصائمين تطهيرا للنفس من أذران الشح وتطهيرا للصائم مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ومواساة للفقراء والمساكين وإظهارا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام الصيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه بارك الله فيكم عباداتك إلهي الشرعية أم بجدية وحكمل آه سكاة الفدرية أم سكاة البدن أم صدقة الفدري أم صدقة البدن وسكذا مدام بحينا يوقفك تشيركيسة قفك أيام مدام بحينا يعني حول سكذا لقاء بحية وقار tan bisha ramadaan markay dhammaato la bixinaya habeenka u dambeeya amba habeenka ka soo horeeya amba bisha dhexdeedaba sakaatulfidri baa la yidhaha waana waajib weeye oo xadiiska ibnu cabaas radi allahu canhuma farada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam zakaata alfidri duhratan lisaa'imi min allagwi waalrafasi wa ducmatan lilmasaakiin rasuulka alle wuxuu u waajibiyey sakaatulfidriga ظهرة للصائم من اللغو والرفث qofkii muslimka ah ee soomanaa in lagaga nadiifiyo intuu soomanaa qaladaduu galay laqwiga hadalladii aan macnaa lahayn hadalladii baatilka ahaa been xan isku dir wax la mid ah iyo ficilada xun ee aan sharci ahaan u bannaanaynba waa duhra min allaqwi waalrafath iyo sababta kalena waa ducmatan lilmasaakiin iyo in lagu quudiyo muslimiinta saboolka ah oo asalka waa halkay culimmada qaarkood ku tegeen sakaatulfidriga waxaa la siin karaa uun dadka saboolka ah ee fuqarada ah oo sakaatulfidrigan waxaa loo jeedaa xikmadaha ku jira waxaa ka mida maalinta ciidda ee la faraxsan yahay muslimiintu inaana yeelanin cid aan maalintaa waxba karsanaynin oo maaragtay aanu dheer musaabka kaga jirin dhammaan waa dadka muslimiinta ah ee fuqarada ah jaarka ah ama macaariifta ah ama ehelka ah waa in sakaatulfidrigii la siiyo weeye sakaatulfidriguna waxay waajib ku tahay qof kastoo muslim ah rag iyo dumarba yar iyo weyn addoon iyo mid xoraba waa hadduu haysto maalintaa iidda iyo habeenimadeeda wixii uu cuni lahaa waxa dheeraadkaa unbaad bixinaysaa haddaada ilaahay kaaga badiyeyna iska bixi laakiin qofka u sii darani waxa weeye wuxuu xisaabsanaya maalinta ciidda maxaa kugu filan adigiiyo ciyaalka waa cashada iyo qadada intaa wixii dheer haddaad hayso ayuunbaad iska bixinaysaa haddaanad haydna waxbaba waajibkuguma ahaba laa yukalifu llahu nafsan illaa wuscaha laba kiilo iyo barh baa laga bixinayaa qofka cuntadan aynu cunno ayaynu bixinaynaa tibirta waa lagu bixin karaa qabadida waa lagu bixinayaa sarreenka waa lagu bixinayaa bariiska waa lagu bixinayaa daqiiqda waa lagu bixinayaa sonkorta maya sonkorta cunto maaha dacaam maaha ilmaha caloosha ku jira kuma waajibin hadday haweenaydu uur leedahay waajib kuma aha inaad fidri ka bixiso laakiin waa iska mustaxab waa sunna la yidhaha haddaad ka bixin karto waa iska caadi weeye ayb cuntada ugu badanaad cuntaanaad ku bixinaysaa quutulkhaalibka wax la yidhaahdo adigu maxaad cuntaa soomaali baa taba baasiyo beriisunbaad cuntaa basadaa iyo beriiskaas iyo iyo dee daqiiqda waxaa laga samaynaya iskaga bixi aduguna haddaad baasiye beriisuun cunto maalinta sakaaturfidrigaas ada bixina xeerhadhuudha aad ka soo misto karmiiciga oo aad masaakiinta cawarto dee waa halis weeye waxaanad cunin dadka hasayni alla ka boqo waxaanad cunin oo adiguba naftaada aanay jeclayn yaa la siinin cid walba waa laga bixinaya mas'ala dadka markaa inta badan ka khalduntaa qofka waayeelka ah hadduu asaasaqo uu waxba kala garan waayo soomku waajibkuma aho fidye lagama bixiyo laakiin sakaatulfidriga waa laga bixinaya kawaalana xidhanna waa laga bixinaya oo waayo maadaama ilmihii yaraaye samigahaaba laga bixinayo kawaalanina aan caqliga lahaydna waa la mid waayeelka asaasaqiina waa la mid waayeelka asaasaqi dadka qaar baa khaldo oo yidhaah waxaanu ka bixinaynaa fidyadii muu soomin oo maxbuu kala garanayaa maya waxba laguma laha de soon iyo salaatona laguma laha fidyana laguma laha laakiin sakaatulfidrigu waa baab kale waa xukun kale waa in laga bixiyo weeye waa in laga bixiyo qofka weyn walaadaada carruurtaadaad masruufto adaa ka bixinaya ilmaha kula joogana hadduu qaangaad yahay u sheeg waan kaa bixinayaa de haddii aanu qaangaad ahayna waalidkiiba u sheeg ood leedahay maku anaa ka bixinaya ee ku talagala waana niyadaa shardi ah lacag maya lacag iska daaya lacag la bixin maayo qofka raashinka ha la siiyo isagu ha iibsado isagu ha iibsado isagaa iibsanaya iskana hubi sakaatulfidriga markaad bixinayso maalan toban qof baad tahay waa haaf baad bixinaysaa shan iyo labaatana kiilo ah waa inaad iska hubisaa oo shan iyo labaatankii kiilo inay dhan yihiin oo markaad baqarka ka qaadayso waa inaad tidhaahdo iisaar saacadan ina waxaa dhici karta inay wax ka maqan yihiin waxaa kaloo dee dhici karta kanaad siisayba inuu iska sii bixin karaa isaguna waxaa kaloo la samayn karaa qoysku markuu jaarka amba macaariifta amba ehelka saboolka ah dhowr qoys baa isugu dari karaa sakaatulfidrigooda si ay waxoogaa ugu noqdaan ilaa haddaad tidhaahdo shanta qofaan midba kiilogii iyo barkiiba qoys baan siinaya hadday dantu keento waa meesha laakiin qoys baa loo ururin karaa jaarka ah amba toban qoysoo jaarka ah baa intiina jaarka isugu dari kartaa si ay muddo uga nastaan maaragtay dhibka ay leedahay maarata kars la-aantu markaa baaraka allahu fiikum imika ma la bixin karaa haa waa iska sii bixin kartaa waayo duruuf ba iska jirta dadkuma shaqo tagaan dhibbay ku sugan yihiin waa la siin karaa dadka la siinayaana waa masaakiinta masaakiinta iyo fuqaradunbaa la siinayaa waayo dadka daynta lagu leeyay dee kiilo briisaad siisay ninka ku doolan lagu leeyay muxuu ka bixinayaa axla wuxuu tarayaa ma jirto marka waxay cunaan waa in la siiyo allah idin barakeeyo allahna aynu barino ducadana aynu badino sadaqaadkana la baxa yaqiintuna ayaana idinka xumaanin is-ilaaliya marka leeyahay alla ku xidhma macnaheedu maaha asbaabta ka taga wixii asbaab waad la imanaysaa hadday dawo tahay hadday islaamin kale tahay haddii ay taxadar tahay waa la isbasriyaadee oomacrimigeyna iyo xoolaha dhaqan jiray marka xoolaha cudur galo sida sababkoo kale amba kudka oo kale dee reerkaa xoolo cudur ka galeen way ka qaxi jireen amba waxaa la odhan jira wayna sanaynaya marka haddaad qofka ogaato inuu qabo isaga naftiisu ha islaamiyo dee dadka muslimiinta ayaanu dhib u geysanin adiya haddaad is leedahay waxbaad qabtaan ma ogtay marka dayaro qufacdana maaha ilaa wixii hargabuisoo kaaleebayahay soo maaha wixii maxmada kala garano iyagii baan garanaynba nimankii waxaan maaragtay odhan jiray annaga takhasusnay wax kala dhigdhignay gaw adduunyada imisuu dilay wuxuu dilay saddex kun saddex boqoloo kun buu dilay intaasoo milyanna wuu gaadhay waxay ku leeyihin wax allo waxa adduunyada intaa leeg isu maray marka la isu geeyo haddii la isla miisaama hadda kuwa dhintay iyo kuwa noolba waxa waxyeelay laba garaan ma gaadhayaan isku darkoodoo dhan malaayiinka feyras ee adduunyada maraya ee karonaha ahi laba garaam haddii la miisaamo ma gaadhayaan bal waxaa ilaahay ku saliday ninkii qafushta badnaa eeg marka cidda qaadi kartaa allahun weeye alla u barya baryada ilaahay badsada shakigana iska daaya waa isxidhaya waa iskaritimaynaya taloo xaggaan taga tala hogma taga taloo xaggaan gala xaggaad geyntee balgal adugu meesha gal waxa dhiman cara dhiman car cara dhiman halkaa doonisa galo halkaan galaa buu ku leeyahy emoji caloosha weedaa ku noqo اللهم اصلنا قيتا مقيتا هنيئا بريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائع نافعا غير ضار اللهم إن في العباد والبلاد من الجهل والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين نسال الله العافيه رب العرش العظيم نسال الله العفو والعافيه نسال الله العافيه والسلام صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين واقم الصلاه